alxamdu لlh rb العاalمين وslى اllه وslم وbaaرك عlى نabyina mحamed أعuudu bالlah min الشhayطan الرaجيم bsm الlah الرحmn الرaحيم qاf wاlqur'an الmجيd bal cjib وأn jaءahm mndir minhm faqاla الكاfiruna hda شhayء عaجيb أida mitna وkuna تrاabا ذlika rajع bعيid qad calimna maa tanqusu اlardu minhum wa cindana kitaabun xafiid suuratu qaaf suuraddan lagu lagu magacaabay qaaf oo xarafka ugu horeeya suuradda loogu magac daray makiyatun makaay ku soo degtay aayadaheeduna waxaa weeyaan khamsun wa arbacuuna aaya inay shan iyo afartan aayadood tahay waa waa la isku waafaqsan yahay aayaddan suuraddan suuradka suwarka fadliga badan bay ku jirtaa ay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu ku akhri jiray labada ciidood midna qaaf walqur'aani almajiid midna iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar ayuu ku akhrin jiray waxaa kaloo ku akhrin jiray salaada subax waxaa kaloo ku akhrin jiray khudbadda jumcada waatay saxaabiyaddu lahayd umu hishaam ibnu xaarisata ma akadtu qaaf alqur'aani lmajiidi ilaa min fii rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam afkii rasuulka ayaan ka qaatay suuradda qaaf alqur'aani almajiid la yidhaahdo idaa khadaba annaasa yowma aljumca marka uu maalinta khudbadda dadka u akhriyayo jumcada si ay u dhan tahay ayuu mimberka ka akhrin jiray sababtaay sidaa ugu ugu akhriyaya nebigana calayhi salaatu wasalaam waxa ay ka warramaysaa suuraddu maaragtay waxa ay sugaysaa rubuubiyada alle iyo qiyaamaha iyo bacfiga jannada iyo naarta qiyaamaha ayay aad iyo aad iyo dadka waxaa ka dambeeya sugaya ayay aad iyo aad u sheegaysaa qaala allahu tacaala qaaf qaaf waa xaraf waa xuruufta muqaطacada ah ee qur-aanka ka bilaabmo oo kale waa sida saad iyo nuun oo kale wallaahu aclam waxaana la ugu fiican in la yidhahdo wallahu aclam bimuraadihi bidalika alxaraf xarafka wuxuu uga jeedo ilaahay isagaa og allahu aclamu bimuraadihi bihi kollay muraad la og yahay ayuu alle uga jeedaa isagaana og wuxuu uga jeedo walqur'aani qur-aankii baan ku dhaartay baa rabbi leeyahay qur-aankii almajiid ee sharafta badnaa ayaan ku dhaartay laysa alamru kamaa yaquuluhu lkufaar laysa alamru arrintu ma aha kamaa yaquuluhu lkufaar siday gaaladu leedahay belcajibu waa ay yaabeen oo waxay la yaabeen an jaaahum min an jaaahum inuu u yimi mundirun middiga mundirun middiga oo cadaabka ilaahay ku cabsi geliya oo maaragtay uga diga mundirkaas oo minhum iyaga ka mid ah oo jinsigoodii oo ay garanayaan inuu u yimi oo u digay rasuulkii oo uu rasuul yahay oo uu yidhi rasuul allaydin soo diray baan ahay sidaas bay la yaabeen markay la yaabeenna faqaala alkaafiruuna markaa gaaladu waxay yidhaahdeen haadaa kan oo mundirka ah amase indaarka iyo digitaanka laftiisu shay-un shay weeyaan shayga oo cajiibun lala yaabo shay la qariibsado oo mustaqraba weeyaan oon la qaadan karaynin aidaa mitnaa ama haddii aanu dhimanno wa kunna aan ahaano turaaban ciid aanu noqonno oo baaba'naba nurjacu wa nubcath miyaana la soo celinayaa oo nala soo saarayaa daalika kaasi ka sidaasihi rajcun soo celin weeyaan baciidun oo fog oo aan suuragal ahayn qaala allahu tacaala qad calimnaa waa ogaanay waa ognahay maa tanqusu alardu waxay nusqaaminayso ardadu minhum xaggooda ay ka nusqaaminayso wixii ka baaba-ay oo dhilka galay hadduu dhiig yahay hadduu dheecaan yahay hadduu jidh kale yahay waaba ognahay wa cindanaa agtayada ayuu ku sugnaaday kitaabun kitaab baa ku sugan kitaabka oo xafiidun waxifdiya suuradda xarafkaas baa rabbi ka bilaabay qaaf sida aan soo sheegnayna waa iska xuruuftaas oo kale saad iyo wixii la mida iyo nuun iyo kollayna qur-aankun buu ka hadlayaan xuruuftaas qur-aankay ka hadlaysaa waayo badanaa qur-aanka lagu daba sheegaa haddana macno la garanayaa bay leeyihiinoo lama sheegin baa la yidhi saxaabadu inay nebiga weydiiyeen oo ay yidhaahdeen rasuul alla horta maxaa looga jeedaa qaaf iyo nuun iyo aliflaamiim iyo maxaa looga jeedaa lama sheegin mar haddiiyan weydiinin wixii ka ishkaagala way weydiin jireen qur-aanka oo lafdiga iyo macnahaba nebiga waa ka qaateene waxaa la garanayaa inay fahmayeen iyaga oo garanayeen ujeeddada waalqur'aani qur-aankii baan ku dhaartay buu rabbu leeyahay waa waawlqasam qur-aankana muqsimu bihi weeyaanoo waa ku dhaaranayaa qur-aankii dee almajiida ee sharafta lahaa ayaan ku dhaartay almajiid macnaha waa faciiloo macnaha waana nisba baa laleeyahayoo yacnii sharaf baa loo nisbeeyey oo sharaf oo dhan ayuu xambaarsan yahay majdiguna waxaa weeyaan waa sacatul awsaaf weeyaan awsaafta wanaagsan oo ku badata shayga ayaa majdi la yahday sharaf sharaftiisana waxaa ka mid ah sida hadda aan sheekha ka dhagaysanaynay qur-aanku waxaa weeyaan waa naasikh kutubtii kale wuu nasakhay isaga wax nasakhayaa ma jiraan ilaa qowmi qiyaami saaca sharaftiisa ayay ka mid tahay haddana waxaa weeyaan kii mutakalimu bihigii haddii lagu hadlay hadduu majiid yahay dee ilaahay tabaaraka watacaala u kalaamkiisii ahaana isaguna waad garanaysaan maaragtay majiidka uu yahay isaguna xataa ka barta ayay culimmadu yidhaahdeen qofka barta ee ku camalfalay siduu yahay qur-aanka ugu dhaqmaa ilaa yaraan ilaa weynaan wuxuu noqonayaa mid bejdi iyo sharaf u saaxiiba buu noqonayaa qofkaasi qurafka aan dayicin intuu bartay ku camalfalay qasamka walqur'aani almajiidi jawaab alqasamkii meeye culimmadu waa isku khilaafeen oo aqwaal bay ka leeyihiin laakiin waxaa ugu fiican baa la yidhi in la yidhaahdo muqsamu bihigii waa xadfan yahay waana layska garanaya oo in la soo qadaro ayaa fiican laysa alamru kamaa yaquuluhu lkufaar arrintu maaha sidaa ay gaaladu leedahay maaha oo maxay gaaladu leeyihiin kan rasuul mahid bay ku yahay nebiga calayhi salaatu wasala lasta mursalan bay ku yidhahdeen oo maxay gaaladu leeyihiin macbuudaadka iyo asnaamtu waa badan yihiin oo jacala alaalihata ilaahan waaxidan ilaahyadii ma mid qura ka soo reebay markaa macbuudaad badan bay sugayaan oo maxay gaaladu leeyihiin waxay leeyihiin lasoo bixin maayo qofna cidna lasoo saari mayo dadka hadday dhintaan waa siday u dhinteen aydaa dalalnaa fi lardi aina la fii khalqin jadiid bay leeyihin oo muran bay ka qabaan arrintaa muran kama qabaane waa diidan yihiin macnaa markaa waaqsamuu billaahi jahda iimaanihim laa yabcathu allaahu man yamuut waa kuwaas oo dhaarta meeshii u dambeysay bay waxay ku dhaarteen laa yabcathu allaahu ilaahay soo saari maayo man yamuutu ciddii dhimatay balaa wacdan calayhi xaqan walaakina akara annaasi laa yaclamuun liyubayina lahum aladii yakhtalifuuna fiihi waliyaclama aladiina kafaruu anahum kanuu kaadibiin inamaa qowluna lishayin idaa aradnaahu an naquula lahu kun fayakuun waxay ku dhaarteen gaaladii inaan la soo saaren qofka dhintay bay ku dhaarteen oo ay dhaar adag ay ku dhaarteen sidaasina waa beene ilaahay baa ku ballan qaaday ballan xaqa inuu soo saarayo ciddii dhimatay wuxuuna u soo saarayaa liyubayina lahum aladii yakhtalifuuna fiihi inuu u caddeeyo dadka wixii ay isku khilaafsanaayeen ee isku diidanaayeen waxyaaba badan baa adunyada la isku khilaafsan yahay muran baa ka xaasila marka cidda saxda ah ayaa ilaahay caddayn doonaa tabaaraka watacaala oo iska caddaan doonta waliyaclam aladiina kafaruu anahum anahum kaanuu anahum waliyaclam aladiina kafaruu anahum kaanuu kaadibiin soo ma iyo inay gaaladu ogaadaan inay beenaalaya lahaayeen oo markay lahaayeen cidna lasa soo saari maayo cidna lasoo saari maayo inay beenaala lahaayeen taana ilaahay wuxuu leeyahay awood baanu leenahay oo inamaa qowluna lishayin idaa aradnaahu an naquula lahu kun fayakun marka saas oo kale waxyaabahaas oo ay ku hadlayaan oo ah maaragtay mursal lasoo diray ma jiro qiyaamo iyo sasoo saarid ma jirto ilaah waaxid oo macbuud waaxid oo xaqa cibaadada keliga ulihi ma jiro waxyaabahaasi sidaa maahaba markaa jawaabulqasamkii noqonaya walqur'aani qur-aankii baan ku dhaartay almajiidi ee sharafta badnaaye eeg waxay isku eegyihiin saad waalqur'aani didikri wlqur'aani qur-aankii baan ku dhaartay bidikri markaa dikrigaasaa garanaysaa waxaa weeyaan labaa lagu fasiraayo inay sharaf macnaha qur-aankii sharafta u saaxiibka ahaa wa inahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun iyo inuu yahay didikri ay macnaha mudakir inuu yahay oo uu dadka wacdiyayo oo wixii khayr adduuniya aakhire ugu jiro oo u sheegayo markaa waa isku mid labadoodu bal iska daaye laysa laysa alamru kamaa yaquuluhu lkufaaru e bal halkaasaa markaa ibtaalka maxaan leeyahay intiqaalka idraabka halkaasaa laga soo intiqaalaya bal iska daaye sidaa ay leeyihiin maahee cajibu waa ay la yaabeen an jaaahum inuu u yimi bay la yaabeen mundirun mid u diga aliclaamu maca takwiif baa indaar la yihahdaa baa la yidhi mid u digaa inuu u yimi ayay la yaabeen oo nebiyullaahi moxameda sala allahu calayh waaalih wasalam mundirkaasoo minhum iyaga ka mid a fa qaala alkaafiruuna marka kaafiriintii waxay yidhaahdeen gaaladii waxay yidhaahdeen waxaa la yidhaahdaa wadcu الظaahiri fii mowdici اlmudmar waxa weeyaan waa yani waxaa lagu tansiisinayaa kufriga iyo waxaasaa dee lagu aada loogu sajilayaa maaragtay waxay yidhaahdeen haada kani indaarkan shay-un shay weeye shayga oo cajiibun la yaab leh aidaa aidaa mitnaa ma haddii aanu dhimanno oo wa kunnaa aanu ahaano turaaban ciid aanu ahaano markaa daraf weeye sida la garanayo darafka markaa waxaa lagu nasbinayaa ficilkii oo maaragtay qadaran nubcahu wa nurjac yaa nala soo saarayaa oo nala soo celinayaa oo nala soo bixinayaa idaa mitnaa haddaanu dhimanno oo wa kunnaa aanu ahaano turaaban ciid aanu ahaano dalika kaas markaa sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay halkaas markuu fasirayo raximahullah halka waxa saaran iminka sadlam sila oo waqfigaasi inuu maaragtay alwaslu awlaaba ayaa inoo qoran laakiin le waqfi tama in laga dhigobo isagu sheekhu leeyahy baa fiican oo qaaf lagu qoro maxaa yeele hadalkii waa go-ay kan marka waa iska istinaaf wey ka dalika kaasi celintaasi rajcun celin weeyaan baciidun oo fog waa arrin mustaqrab ahoo aan maalinka maanta wax la qaadan karayo iyo wax la garan karo aan ahayn oo aada iyo aada u fog siaasay leeyihiin qaala allahu tacaala ilaahay wuxu uhi qad calimnaa waa ogaanay maa tanqusu اlardu minhum waxay dhulku ka nusqaamiyeen baanu ognahay markaa waa soo celinaynaa iyagoo baaba-inaa sidoodii isagoo hebelkiisii abaanu ka dhigaynaa oo kaafirkii hebel la odhan jiray isagoo abaanu ka soo celinaynaa sababtoo ah qofku hadduu wax samayn kari waayo laba un baa u geysa inuu maaragtay cilmi la-aan inaanu cilmi waxaanu lahayn ta kale oo la samayn kari waayana waa awood la-aan haddaanu awood lahayn dee ma samayn karo ee labadiiba rabbi waa u leeyahayoo cilmi waa u leeyahay oo qad calimnaa maa tanqusu اlardu minhum baa rabbi leeyahay wixii ay arladu ka nusqaamisay waa ognahay oo meeshay galeen iyo meeshay ku baabeenba waa ognahay oo cindanaa weliba kitaabun xafiid kitaab maaragtay ay arrintaas ku qoran tahay oo ilaaliyey ayaa jira awoodna waa u leeyahay rabbi oo awoodna waa u leenahay si aayaadkii kale ay sheegayeenoo waa awoodnaa mar haddii labadaasiba ay jirto awooddiina jirto cilmigiina jiro waa soo celin karnaa wey marka hadda gaaladu waxay bilaabeen inay lafo xun oo bero hore baaliyo ba yidhaahdaan dhinacina baan ka qaadaynayo ciddii u ahaa iyo wixii u ahaa iyo waxbaanu ka sheegayna ilaahi tabaaraka wa tacaala marka iyo waxay leeyihiin haddii uu shaygii baaba-ay oo falaasifadii baaba-ay oo ciiddii galay oo la waayey oo meel laga dabagalay aanu jirin oo cadam yahay hadda waxaa hadhow la soo celiyaa waa wax kale dee qofkii maaha waa wax kale haddii wax la soo celiyo sidaana maahay rabbi tabaaraka wa tacaala isagii buu yaa u xafidanoo sawirkiisiiba rabbi waa haya waxaa inagoo imusomag qofka isagoo dhintay qofkiisoo sawir lagama hayo hadda bal iminka dee bal cilmigan dambe iminka wax badan buu sheegaya qur-aankii fasiraya moogta qof bere hore dhintay iminkaan sawir laga hayn iminka siduu ahaa isagun baa laga dhigaya isagun baa halkaas soo taagan xataa indhuhu waa indhihiisii sankii hadduu sankiisu goonaa waa sankiisii hadduu lug la-aa lug la-aantiisii wey waa sidiisii sidiisii baa rabbi tabaaraka wa tacaala uu ku soo celinayaa waayo cilmina waa u leeyahay awoodna waa u leeyahay qaala tacaala qad calimnaa waa ognahay maa tanqusu wixii ay nusqaamisay alardu arlada ka nusqaamisay minhum xaggooda ayaanu ognahay wa cindanaa agtayada ayuu ahaaday kitaabun kitaab baa ahaaday kitaabku xafiidun oo maaragtay wax xifdiya oo wax ilaaliya bal iska daayo kadabu way beeniyeen bilxaqi xaqi bay beeniyeen qur'aankii ayay beeniyeen lamaa waktigii ayay beeniyeen jaa'ahum uu u yimi nebiga calayhi salatu salaam iyo qur-aankiiba waa ay beeniyeen lamaa jaa'ahum markuu u yimi oo fahum iyagu qur-aanka arrintiisa fii amrin arrin bay kaga sugan yihiin arrintaasoo mariijin isku qaldan arrin isku qaldan oo aan meel fadhin oo mutarib ah oo galgalanaysa oo maaragtay aanay meel ku adkaysanaynin ayay kaga sugan yihiin bal kadabuu waa ay beeniyeen bilxaqi xaqii bay beeniyeen oo qur-aankii bay beeniyeen lamaa waqtigii jaa'ahum uu yimi oo fahum iyagu arrinta shaniga nebiga iyo qur-aankaba fii amrin arrin bay kaga sugan yihiin arrintaasoo mariijin isku qaldan oo dee waa kuwan marna yidhaahda maaragtay waa saaxir iyo sixir mar yidhaahda waa shaacir iyo shicir mar waa kaahin iyo kahaano mar ay yidhaahdaan waa been abuur oo waa soo been abuurtay yacni aladiina jacaluu lqur'aana cidiin waxay ka dhigeen qur-aankii qaybo qaybo qoloba waxbay ku sheegtay meel iskuma ma fadhiyaan arrintoodu marka arrintooda waa mukhtalad weeye shayguna maaragtay inuu qalad ku sugan yahay waxaa laga gartaa dee mar hadduu iskhilaafo laba markhaati haddii arrin loo keeno mid walba wax ku sheego dee markhaatigaasi waa la tuuraya waa waa baail marka wax alla waxbaba iskaga waafiqi waayo qur-aanka iyo nebiga calayh salatu slam waxbaba iskaga waafiqi waayo fii amrin arrin bay ku jiraan arrintaasoo mariijin ee isku qaldan oo aanay meella ku sugnayn qaala allahu tacaala afalam yanduruu ila samaa'i afalam yanduruu acraduu ma jeesteenoo falam yanduruu ma eegin miyaa mayan eegin miyaa ila samaa'i xaggaa samada ma eegin miyaa fowqahum xaal ay korkooda ku sugan tahay oo samadii ay ka sarrayso kayfa sidee baynu banaynaaha u binaynay sidee samada u dhisnay wasayannaaha sidee baan u qurxinnay samadii sidee baan u qurxinnay wamaa laha xaal aanay u sugnaanin min furuujin wax jeexjeexa iyadoo wax jeexjeexa iyo wax maaragtay tasaduc iyo tashaquq iyo wax ishaadu diido midna aanay jirin ayaanu samadii binaynay oo haddana qurxinnay oo ay musayan tahay oo quruxsan tahay afalam yanduruu markaa badanaa waxaa fiican ba ydhaha hamsadaasi inay gasho maxduuf gasho oo dabeedna faadun caadifa ay noqoto culimmadu saasay marba wuxun bay qadaraan acraduu ma jeesteen ma jeesteen ama akafaluu ama acamuu ma indhabeeleen miyay indhala yihiin oo markaa falam yanduruu ma eegin miyaa hadday indhabeeleen dee markaa eegi maayaane oo qof indhalay dee wax cirka cirka ma arkee falam yanduruu markaa ma eegin weeyaan indhahooda kuma eegin caqligoodana kagama fekerin ila samaa'i samada ma eegin fowqahum xaal korkooda ay ku sugan tahay marka sideebaa kayfa sideebaan banaynada dambaan lagu nasbinayaa macnaha kayfa xaalkeebaan banaynaha ku binaynay sidee baan ku binaynay samada u binayno u dhisnay oo samadii maaragtay inay ka sarrayso inay cajaa'ib tahay inay maaragtay sakfi maxfuuda tahay khalaqa sabca samaawaati ibaaqan maa taraa fii khalqi raxmaani min tafaawut farjic ilbasara hal taraa min fuduur wax jeexjeexa iyo wax shuquuqa samooyinka samaawaadka toddobada ah ee laga sarraysiiyey ee muxkamkaa ee maaragtay sidaa ugu saqafka ugu adhulka ee sidee baan u dhisnay waasamaaa banaynaaha biaydin wa innaa la muusicuun wasayannaaha waa qurxinay wasayannaaha waa qurxinay oo kawaakibtii baanu ku qurxinay wamaa laha xaalaanay lahayn min furuujiin wax jeexjeexana ma leh wax dildilaacana ma leh waalarda afalam yanduruu miyaanay eegin waalarda ee ilalardi dhulka miyaanay eegin dhulka miyaanay eegin isagana dhulkana miyaanay eegin madadnaaha waa kala bixinay dhulkii waa kala bixinay oo waa kala fidinay wa alqaynaa waxaanu ku tuurnay fiihaa dhexdeeda waxaan ku tuurnay rawaasiya buuro waaweyn oo qotoma oo culaysiya dhulka culaysiya si aana dhulka u dhaqdhaqaaqin baanu ku tuurnay wa ambatnaa waxaan ka soo saarnay fiiha dhulka dhexdiisa min kulli zawjin nooc dhammaantii baan ka soo saarnay noocaas oo bahiijin qurux badan oo wanaagsan ama kaga farxiya oo yubhaju bihi ama maaragtay kaga farxiya qofka naadirka ah yasuru naadiriina waxaa maaragtay dadka eegaya kaga farxiya ayaanu ka soo saarnay marka walarda jalaalaynku wuxuu leeyahay macduufun calaa mawdici ila samaai ila samaai fi waxay taallaa maaragtay waxay taallaa fi fii maxalli nasbin oo dee yandurudaabay iyay mafcuulu tahay ilaa un baa lagu tacdisiyey mooyaane marka waxay noqonaysaa oo walam afalam yanduruu miyaana eegin alarda dhulka miyaana eegin dhulka miyaana eegin sidaa waa waa ciraabi kartaa sidaa jalaalaynku ku ciraabay waxaa kaloo la odhan karaa min baab alishtiqaalo wamadadna alarda dhulkii waa fidinay waa kala bixinay madadnaaha waa kala bixinay oo tamhiid iyo gogoli aan u samaynay oo waxaanu ka dhignay mid saalix u ah in lagu noolaado oo biyole biyole akhraja minhaa maaha biyaheedii baanu ka soo saarnay haddii aanay biyo lahayn labada laguma noolaadeen wa marcaaha cuntadii dadkii xooluhu daaqayeen ayaanu ka soo saarnay oo mid saalix u ah nolosha ayaanu ka dhignay madadku saasuu keenaya madadka iyo daxownaha iyo saasay keenayaan wa alqaynaa waa ku tuurnay fiiha dhexdeeda rawaasiya buura ayaan ku tuurnay buurahaasoo maaragtay sugaya oo dhulka inaanay dhaqdhaqaaqin meel walba adduunyada aad tagto buuro waaweyn unbaa ku dhidban wa ambatnaa fiiha waxaanu maaragtay ka soo dhalinay oo ka soo saarnay fiiha rada dhexdeeda min kulli zawjin zawj dhammaantii kaasoo bahiijin qurux badan ama kaga farxiya ciddii eegeyso tabsiratan sidaa waxaan u samaynay tabsiratan liajli tabsiratin aragsiin tusin basara waa aragsiisa ma tabsiratan aragsiin aanu aragsiinayno wadikraa iyo waanin waanin likulli cabdin addoon dhammaantii aanu aragsiinayno ama se aanu ku waaninayno addoonkaasoo muniibin noqda oo xagga allow noqda tabsiratan waa mafcuulu lahu buu odhanayaayo yacni waxaa sidaa loo sameeyey waa tabsira basara tabsiiran iyo tabsira tabsira u masdarkiisu isaga badan yahay tabsiratan tusin baanu sidaa u samaynay aragsin ama tusin iyo wadikraawaano marka aragguna dee maalin walba waa aayadahaynu arkayno horteenna maaragtay ka muuqanaya dikraaguna waa tadkiir oo qofkii yare ilaawey oo dib u eega oo maaragtay xasuus bay u kordhinaysaa iyo waxaad maalin walba ku hortaagan weeyaan qoraxda soo baxaysa iyo ta dhacaysa iyo maalintii habeenka isdaba wareegaya iyo dabaylaha isdhaafaya iyo samada kaa sarraysay kugu sakfan iyo waxa weeyaan dhulkan kaa hooseeya aad ku nooshahay iyo daruurta ka dhex dhalanaysa roobka xagga same ka soo da-ayo wata aayadda kale hoose ma kala sheegaysa markaa tabsiratan ayaan sidaa u samaynay aragsiin macana inaanu samadii aanu korkooda binaynay iyadoo quruxsan arladiina aanu fidinay oo buurana aanu ku dhidibnay wax walba oo nabaadna ka soo saarnay tabsiratan baan sidaa ugu samaynay aragsiin ama tusid wa dikraa iyo waano likulli cabdin addoon walba la waaninayo addoonkaasoo muniibin isagunba maanaa wax ku qaadanaya weeyaan wanazalnaa waxaan ka soo dedejinnay min asamaa'i xagga iyo daruuraha waxaan ka soo dedejinnay maaan biyo ayaana ka soo dedejinnay oo a biyo iska daba imanaya biyahaasoo mubaarakan la barakeeyey oo barako badan oo khayr badan fa ambatnaa waxaanu ku soo saarnay bihi maagii jannaatin jannooyin baanu ku soo saarnay jannooyin baanu ku soo saarnay basatina iyo waxaba alxasiidi iyo waxaba zarci zarca midhihiisii zaariciidda ee alxasiidi ee la goosanayey midhihii la goosto oo bariiskii iyo haruurhkii iyo qamandigii iyo sareekii iyo shaciirtii iyo haaddii iyo waxaas waa xabalxasiide xasiidda midhihii ahaa ee zarac ahaa ayaannu ku soo saarnay wanakla timirtiina waa ku soo saarnay timirihiina waa ku soo saarnay baasiqaatin xaalay yihiin kuwa dhaadheer oo nakhliga laftigana waa iska ismu jinsio waa jamc marka baasiqaatin baa laga sii xaalaynaya oo markaa isna jamca wanakla timirtiina waan soo saarnay timirihii baasiqaatin xaalay yihiin kuwa dhaadheer oo macnaha waa xaala muqadara oo markay soo baxday ma dheeree hadhow bay dheeraan doontaa oo geedaha ugu dhaadheer ee midha laga soo goosto ayay noqon doontaa lahaa dalcun xaal ay fiid leedahay xaal ay fiid leedahay oo ay dalci soo saarayso iyo fiid dalcigaasoo nadiidun isku dul rasaysan mutaraakimun bacduhu fowqa bacdin midho oo isku dul rasaysan oo timirta in badan anigu mayna arage way ruquguucdaa ahey sidan muuska oo maaragtay kale aad aragtay laan yari inay intaas ku taxan tahay dee midhihii yaraa timirtu siday ruqugucsantahay kaale arag way ka ruqugucdaa meesha wanakla timirna waa soo saarnay baasiqaatin xaalay tahay mid dhaadheer oo hadhow dheeraan doonta lahaa dalcun xaal marka labadooda inaad taraaduf ka dhigto iyo inaad maxaanku idhaahdaa taraadufkaasay ku fiican tahay iyo maye damiirka baasiqaati ku jira inaad ka xaalayso baasiqaatin taa dhaadheeri lahaa dalcun xaal uu u sugnaaday fiid nadiidun oo isku rasaysan oo isdultaalla oo isdul taalla wa risqan ayaanu sidaa u soo saarnay risqan liajli risqi arsaaqi darteed risqigaasoo lilcibaadi addoommada u sugan ama risqan ay marsuuqan xaalu yahay mid lagu arsaaqay lilcibaadi addoommada lagu arsaaqay mafcuulu liajli ba hadda ku ciraabayaa jalaaleynku xaalla waa la odhan karaa mansuubun bimasrin caamil maxduufa in lagu nasbiyana waa la odhan karaa ciraabahaas waa iska bannaan yihin kutubta kalea sheegaysa risqan xaalu yahay arsaaqi la arsaaqaayo risqigaas dhee risqaasoo lilcibaadi addoommada u sugan waaxyaynaa bihi waxaanu ku noolaynay markaa roobka beldetan waddan baanu ku noolaynay waddankaasoo meytan dhintay waddan dhintay kadaalika sidaasoo kale ayaa alkhuruuju khuruujku ahaanaya xabaalaha laga soo baxo ee ay gaaladu diidan tahay sidaas oo kale ayuu ahaan doonaayo waxa weeyaan sidaa roobku markuu soo da-ay dhulkii dhintay uu ugu noolaaday oo geedo iyo nabaad uga soo baxeen ayaa dadkuna usoo bixi doonaa usoo dhalan doonaa oo waa la soo noolaynaya aayaadkan afalam yanduruu ila asamaa'i fowqahum laga soo bilaabo ilaa kadalika alkhuruuj waa yacni aayaad ka warramaya towxiid urububiya ilaahay tabaaraka wa tacaala awooddiisa iyo siduu wuxuu abuuray ee ula gaar yahay taana waxaa ka dhalanaya in isaga keligii cibaadada la siiyo oo towxiid alcubuudiya ayaa ka dhalanaysaa iyo weliba bacigii in lagu sugo ay adilow tahay markaa suwarka mekigaana taas bay aad bay uga hadlaanoo adilada dee layska arkaayo ayay dadka maaragtay wax ku tusaaleeyaan marka suwarka badanaa makiga ku bilaabma waxaad ku arki doontaa kuwaas oo kale sida suuratu naxal oo kale tabaaraka wa tacaala khalaqa asamaawaati waalarda tacaala camaa yushrikuun samada iyo arada ayuu abuuray khalq اlinsaana min nuطfa insaankii buu abuuray min nuطfa faidaa huwa khasimun mubiin walancaama khalaqaha lakum fiiha difun wamanaafic waminha taakuluun walakum fiiha jamaalu xiina turixuuna waxiina tasraxuun wataxmilu ahqaalakum ilaa beledi lam takunuu baaliqihi ila bishiq اlanfus ina rabakum lara'uuf raxiim wاlkhayla wاlbiqaala wاlxamiila litarkabuuha waziinata waykhluqu maa laa taclamuun huwa اladii anzla min الsamaaءi maa lakum minhu sharaab wa minhu shajaru fiihi tusiimuun eeg samadii wuxuu ka soo dejinayaa yani biyahaas oo ay dhirtii iyo sharaabkii iyo waxaa xoolaha daaqsanayseen baa idinku sugan tahay yunbitu lakum bihi الzarca wالzaytuuna wالnakhiila acnaaba wamin kuli اhamaraat ina fii dalika laaayaati liqowmi yatafakaruun marka in laga fekero oo waxaan loo fiirfiirsado ayay u baahan tahay oo maarata ilahi tabaaraka watacaala sidaa inoogu sheegaya khalaqa wasakhara الshamsa wاlqamara wاnujuuma wasakhara الshamsa wاlqamara wاnujuuma musakharaat bamri ina fii dalika laaayaati liqowmi yacqiluun wma dar'a lakum fi اlardi mukhtalifa alwaanu ina fii dalika laayaati liqowmi yadakaruun wa huwa اladii sakhara lakum اlbaxra litaakuluu minhu litaakuluu minhu laxma طariya watastakhrijuu minhu xilyaةa talbasuunaha wtara اfulka mawaakhira fiihi walitabtaquu lacalakum tashkuruun waalqى fi اlardi rawaasiya an tamida bikum waanhaara wasubla lacalakum tahtaduun wacalaamaatin wbinajmi hum yahtaduun afaman yakhluqu kaman laa yakhluq afalaa tadakaruun ilaahay tabaaraka watacaala waxa uu abuuray ee idiin abuuray ee bad la sakhiray leh ee habeeniya maalin la sakhiray leh ee qorax iyo maalin leh haddaynan qoraxdaasi jirin bini aadanka waxa alla waxay cunaan ma heleen oo dunidu isla madoobaato waayo waa la garanayaa dhirtuba waxay ku soo baxdaa qoraxda raashinkeeda waxay ka samaysataaba elayska qoraxda iyo nafaqa ay dhulka kala soo baxdo ayay raashinkeeda ku samaysataa kushinkeeda iyo madbakheeduna waa caleemaha waata la yidhaahdo anigu sayniska waa laiga badayaa lakin sidaasa dee iskuullada lagu dhigi jiray marka waxaa weeyaan wax allo wax la cuno haddaana qoraxdaasi soo baxaynba lama heleen oo maalinka maanta adduunyadu markay qorax u soo baxdo unbay maaragtay ay wax beeranayaan marka manaafic fara badan maxaan ku dhahdaa buurihii iyana dhulkiibay inoo inoo inoo dhidbayaan oo alqaa fi lardi rawaasiya anta miida biku inaanay inala dhaqdhaqaaqin oo aanay buubaal iyo layli noqon ayaa ilaahay rawaasidaa maaragtay ugu gudbay ma garanaysaa qoraxdii macnaha xidigihii iyona fawaa'idkoodii wa calaamaatin wabinajmi hum yahtaduun afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu afalaa tadakaruun wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha marka waa towxiid rububiya ayay aayaadkan towxiid rububiya haddaad sugtana waxaa weeyaan towxiid ululuhiyana waad sugaysaayo alle inuu cibaadada keligii xaq u leeyahay ayaa meeshaa ka dhalanaysa wanazalnaa waxaan ka soo dedejinnay min asamaa'i xagga iyo samada maa ambiya ayaanu ka soo dedejinnay biyahaasoo mubaarakan la barako badiyo khayr fara badan leh dabeedna fa ambatnaa bihi waxaanu ku soo saarnay jannaatin jannooyin waa basaatiintii iyo khudaara iyo waxaas iyo fawaakihda ka soo baxaysay iyo wa xaba alxasiidi jalaaloyinku halkaa wuxuu soo qadaray azarc aba xaba azarci alxasiidi oo macnaha wuxuu leeyahay min idaafati shay ilaa nafsihi buu ayuu ka taxadirayaayo xubuubtu waa midhihii xasiidkuna waa un iyagii waxaa la goosanaya waa iyagii waxaa la goostay xasiidda noqonaya maxsuudka noqonaya waa midhihii marka wuxuu leeyahay si aan shayga la isugu idaafayn ayaa ayaa sidaa uu samaynaya azarci buu soo soo soo soo qadiray laakiin waxay culimmada qaar yidhaahdaan shaygu haddii laftigiisu kala duwan yahay waa la ysu idaafayn karaa sida xablulwariidi iyo inoogu iman doonta xabalxasiidina waa la midi wاnaqla wuxuu soo saaray oo ku soo saaray biyihii annaqla timirihii baasiqaatin xaalay tahay timirtii mid dhaadheer lahaa dalcun xaalay fiid leedahay nadiidun oo isdul saaran oo isku rasaysan risqan arsaaqid dartiid buu u soo saaray inay quutaan oo ku arsaaqdaan risqigaasoo lilcibaadi addoommada u sugan waxyeenaha waa noolaynay bihi biyihii waxaan ku noolaynay beldatan magaalo magaalo maha cafwan dhul beldada hadda inagu magaalada u naqanaa laakiin meelaan magaalo lahaynna belde waa la yidhahdaa meel iska miya ahna belde waa la odhanaya beldatan dhul baan ku noolaynay dhulkaasoo meytan oo dhintay alla maxaynu inaguba aragnay dhulka markuu abaartu ka daashay abaartu ku raagto ee indhuhu ayaga kari waayaan roob wanaagsan marka maaragtay ilaahay tabaaraka watacaala uu ku da-iyo wax cajaayibaa ka soo baxaya nabaad ay dadku u maleeyaan inuu nabaad guuray oo aanu dibba loo helin baa dib u soo baxa oo dadkii hore ay yaqaanin kadaalika sidaasoo ayuu ahaaday alkhuruuju soo saaridda qubuurta laydinka soo saarayaana oo dadka qubuurtooda ay ka soo baxayaanna sidaasoo kale weeyey in la inkirana maaha in la inkiro maaha kadabad waa ay beenisay qablahum iyaga hor kufaaru maka iyo kufaaru quraysh iyo kufaartii carbeed ka hor waxaa beeniyey ka hor iyaga ka hor waxaa beeniyey qowmu nuux nuux qoladiisii baa beenisay nebiyullaahi nuux qoladiisiibaa way beenisay rusushii loo diray wa asxaabu rasi baa beeniyey asxaabu rasi ceelkii asxaabtiisii baa beeniyey wa hamuudi wa qowmu hamuud baa beeniyey cafwan qowm hamuud waa qowmu saalixe wa hamuudu hamuud baa beeniyey qowmu saalixin baa beeniyey wacaadun caad baa beeniyey qowmu huudin baa beeniyey wa fircawn fircawn baa beeniyey fircawn iyo qoomkiisii baa beeniyey wa ikhwaanu luudin luud walaalihii baa beeniyey oo qolo loo diray weeye kama usan dhalanba walaal uma ahayn baa la leeyahay iska waxay ahaayeen maxaanku dhahdaay xididkii reer jabuuti waxay dhahdeen xididka gacal marka gacalkii bay ahaayeenoo ikhwaanu luudin luud maaragtay ikhwaankiisii ayaa iyana beeniyey waa asxaabuleykati kaynta asxaabteedii baa iyana beeniyey oo qoladii kaynta degenayd qowmu shucayb baa la yidhi weeye wa qowmu tubacin boqorkaa tubac la yidhaahdo qoomkiisii baa beeniyey kullun intaa la soo sheegay oo mid kastoo ka midihiiba kadaba waa beeniyey arrusula rusushii buu beeniyey fa xaqa markaa waxaa degay oo sugnaaday waciidii ay waciidii goodigaygii baa ku dul suganoo kullu gaal gaal alla gaal la arko oo gaalnimo ku dhintay oo xujadiina ku quntay waciidka rabbi baa ku sugan oo cidna laga soo reebi maayo kulli waa la cadaabaya cadaabki ilahay ugu talagalay baa ku dhici doona weeyaan fa xaqa waciidii waciidkayga baa ku sugnaaday weeyaan marka waa qowmu nuux waa iska garanaysaan asxaabu rasina waxaa la leeyahay rasigu waa ceelka aan la samaynin ee karkaarka iyo wax loo yeelin ceel iska daloolo uunu dawliska iyo wadaanta loo ridayo ceelasha qaarna way dhisan yihiinoo waa la sibdhiyadoo yani nidaam bay leeyihiin qaarna ceel aan dhisnaynba weeyaan oo iska maaragtay karkaar lahayn ay hiya bi'run kaanuu muqiimiina calayha bimawaashihim yacbuduuna alasnaam wuxuu leeyahay xandalat ibnu safwaan baa loo diray wallahu aclam culamadaase badankooda ma sheegaan iyo inuu nebi ahaaba dee inagu garan mayno ayib markaa qowmu nux waa beeniyey waa asxaabu rasib aa beeniyey meeshay ahaydna aada layskuma waafaqsan rasigaas meesha ku taale wahamuudu baa beeniyey qowmu saalix baa beeniyey wacaadun qowmu huud baa beeniyey wa fircawn fircawn iyo qoladiisii baa beeniyey wa ikhwaanu luudin luud akhwaankiisii iyo qoladii loo diray baa beenisay wa asxaabu laykati qowmu shucayb baa beeniyey oo qayda iyo ayka waa kaynta un wa qowmu tubacin boqorkaa tubac layidhaaho qoomkiisii baa beeniyey kullun mid la arko oo intaa ka midihiiba kadaba waa beeniyey waa tanwiintii ciwadka ahayde arrusula rusushii buu beeniyey wa xaqa markaa waxaa ku degay oo ku sugnaaday dushooda ku dhacay waciidi ay waciidii waciidkaygu waa ku sugnaanaya qof gaalnimo ku dhintayba in ilaahay cadaabayo marka sidaas weeye qaala allahu tacaala afacayinaa afacayinaa miyaanu ka caajisnay ama ku caajisnay bilkhalqi alawali abuurkii hore yani bacigii ay inkirayeen ba ayaa ayaa aayadihii ku noqdeen afacayinaa bilkhalqi miyaanu ku caajisnay ama ka caajisnay bilkhalqi alawali abuurkoodii hore bal iska daayo hum iyagu fii labsin waxa ay ku sugan yihiin shaki bay kaga sugan yihiin min khalqin abuur jadiidin oo cusub afacayina hamzadu waxaa weeyaan istifhaamku waa lilinkaar weeyaan waa lagu diidaya weli waa inkaar ibdaaliga weeye istifhaamka inkaarka ibdaaliga ahina waxaynu idhi waxaa weeyaan yaqtadii ana maa bacdahu lam yaqac wa muddacihi kaadibun waxaa uu keensadaa inaana waxaasu dhicin waxaa ka dambeeya wax dhacay maaha ka sheeganayaana beenaale wey saa daraaddeed inuu alle ka caajisay abuurkoodii hore dee ma dhicin haddii cidi sheegatana waa waxa weeyaan waa beenaale y markaa ciyigu waxaa weeyaan bay leeyihiin cajziga inaad wixii samayn kari weydo culimo badani laakiin waxay u fasirtaa miyaanu ka noognay ama ku daallay sidaana uma fiicna waxa weeyaan miyaanu samaynba kari weyne bay ka dhiganta ilaa ciyig waxaa weeyaan haddaad tidhaahdo waa ku tacbay oo atcaba waxay noqonaysaa intuu hawshii waday buu ku yardaalaye waxa weeyaan taa maaha ee macnaheedu waxa weeyaan miyaanu samayn kari weyney miyaanu ka caajisnay maya weeyaan afcayina miyaanu ka caajisnay bilkhalqi abuurkii alawali oo hore bal iska daaye taas ma dhicine hum iyagu fii labsin labsi bay ku sugan yihiinoo qalad bay kaga sugan yihiin qalad ayay kaga sugan yihiin oo shaki iyo maaragtay wax aan meel aan saarnayn bay kaga sugan yihiin min khalqin abuur jadiidin oo cusub halkaa aan iskaga dayno wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed